magaalada baydhabo weliba le ka qoobwaday shirkila taladowka ciidaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee hajeediyowka walku-bedelowka otobyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka kumeeldeerka e shirkii weliba ku qeybgalay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed wasiirka dastuurka koonfur galbeed wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ku darari guddiga madabbannaan ee dastuurka iyo mas-uuliyiin kala wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka koonfur galbeed saciid axmed ali yaanan kureyn ku hadlay shirka usuuna faahfaahin kubihii walyaabo uu sudaarnay kulanka kadib mahadnaqaasi iyo soo dhaweynta markaan kasoo tago maanta sida boorka aad ka wada arki kartaan kulankeeni wuxuu daaran yahay waa kulan lagula tashanayo hay-adaha dowladda koonfur galbeed hadday ahaan lahayd wasiirada ama golaha wakiilada la taliyaasha madaxweynaha agaasimayaasha waxaa laga tashanaya ama consultationka laga yeelanayan waa dastuurkii kumeel gaarka ahaa ee dalkeena ama sida kumeel gaarka ah loo ansixiyey ee dalkeeni waad wada ogsoontihiin oo afartii cutub ee ugu horeysay farxiyo muumin oo ku dareertay guddiga madabbannaan ee dastuurkeena dhinishay ku hadli shirka arrintaan maanta u joogno waxaa taabtay wasiirka iyo xoghayaha taabtay annaga ka guddi ahaan waxaa waaye waxaan qaabilsannahay oon samaynaynaa qaabeynaynaana runtii dastuurka aanu xil saarannahay waxaan tagnay magaalada muqdisho aan ku qabanay haddana waxaan ku qabanay oo kaleeto galmudug maanta waxaan joognaa koonfur galbeed taasoo laga tegi doona iyada laftooda degmooyin badan muhiimna ay noo tahay inaan aruurna afkaartiina fikradihiina kusimaha guddoomiyaha waana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed mudane maxamed nuur maxamed maalin oo daafuri kulankeena sidoo kale ku hadli tan calalka sare haddaad ku darsanaysaa hadda markii aad shirka aan idin furo wixii aad qabtaan aaraa oo dhan waa ku darsan kartiin sida ay inoo sheegeen saddex beriyu soconaa shirkan wixii contribution ah maanta waxaa loo qaaday xubnihii wasiiradii agaasimayaashii guud la taliyayaashii xubnihii dowladda ugu sareeyey ayaa contributionkooda ku darsanaa labada beri kale ee dambena waxaa bulshadii ayaa loo sii dhaadhacayaa bulshadii qaybeedii kala duwan haddii ay masaamaxdana doodan baydhabo keliya ukuma kaanaysa bakoola la geynaa shabeelada hoosaa la geynaa marka sida ay noo sheegeen intaba waa la tegayaan marka soo dhowaadan idin leeyahay nuuridiin yuusuf abuukar oo ku tirsan xubnaha guddiga dareerowka dastuurka yaana gebagabadii kulanku ku hadlay haddana waxaa lagu guda jiraa shantii cutub cutubka shanaad ilaa cutubka sagaalaad oo ka hadli doona awood qaybsiga iyo baarlamaanka awoodda baarlamaanka awoodda ra-isul wasaaraha sidoo kale garsoorka ka hadli doona maqaamka gobolka banaadir awoodihii qaybintii ka hadli doona aqalka sare in badan ku wada jira taas baa la tashi aan ugu nimid ee magaalada baydhabo aan shalay kusoo gaarnay maantana howsheeda ay furantay waxaan rajaynayaa in magaalooyinka kale ee koonfur galbeedna aan tagno saddexda gobolba ee koonfur galbeed ay ka kooban tahay aan wada mari doonna hadduu laadhahda shacabkana waxaan rajaynaya fikradooda si saliima inay u dhiiban doonaan holaha inta badan waa la dokumentir garaynayaa oo waxaa qofka cod ahaanna waa loogu duubayaa muuqal ahaanna waa loogu duubayaa maqal aragga ahaa iyo qoraal ahaanna waa loo diirinayaa waana raagi doonaan howshan hool hore looga bartay ma ahayn laakiin guddiga madax bannaan iyo guddiga la socodka dastuurkaba labada guddiba waxay inta badan xoogga saarayaan in keed ay ahaato ciyaalkee ama jiilkan jiilka ku xiga jiilka kusii xiga inta la nool yahay adduunyada ay sii yaalaan ay duubnaadaan taaba aan rajaynayna hadduu la yidhaahdo dhammaan ummadda koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto dastuurka dhammaystirkiisa